kulanti wanaagsan dhegeystayaal idilkiinba kuna soo dhawaada mar kale shabakada wararka qurbajooga soomaalida ee somaali diaspora news com idinkoo dhegeystayaal sidoo kale aada naga soo booqan karaysaan shabakada internet-ka ee qurbajoog com dhegeystayaal dalada mucaaridka jabuuti ee ay ku bahoobeen dhammaan xusbiyada mucaarid ee dalka jabuuti ka jira u s n la yidhaahda ayaa dhowaan waxa ay ergey usoo magacaabatay dalkan canada waa siyaasiga da-da yar ee xuseen cabdiraxmaan jaamac cadhoole xuseen cabdiraxmaan jaamac cadhoole oo khadka telefoonka ee magaalada otowa iminka ku jira ayaanu ka wareysanaynaa bal xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka jamhuuriyadda jabuuti iyo inta xafiiskan ergeyga lasoo magacaabay waxyaabihii uu qabtay xusen kusoo dhawow qurbajoog com aada ba u mahadsantahay qurbajoog com had iyo goorna si aad noola soo xidhiidhaan aada wararka jabuuti aad u xiisaysaan waa gartay xuseen magacaabidan u s n ay kusoo magacooday inaad tahay ergeyga u fadhiya dalkan canada bal siduu ku yimid iyo waxyaabihii ku qabsoomay intii magacaabidaada ka dambeysay bal inoogu bilow haddii aan la yidhaah
horta marka ugu horeysa waxa ay soo magacaabay howlkolsayga la yidhaahdo todobada xisbi ee isku bahaysatay u s n ayaa isoo magacaabay inaan wakiil uga noqdo canada waxaanay timid de shaqo dadaal badan iyo inta aan halganka kusoo jiray sidii ay la socdeen amba sidii aanu la shaqaynayay daraaddeed weyi maanta waxaa la odhan karaa waxaa ii qabsoomay inaan dowladii canada senateero iyo xildhibaanba aan la xidhiiday oon ka sugayo ballano weliba ugu horeeyo wasiirka arrimaha dibadda inaan ka sugayo ballan ilaa bisha february toddoba iyo labaatankeeda waa si wanaagsan xuseen bal iyadana waxaad inooga warantaa xaaladihii ugu dambeeyey dhaqdhaqaaqa mucaaridka jabuuti ay ka wadeen waqooyiga america ama dalkan canadaba kulamadiinu waa sidee xageebe wax idiin marayaan mujtamaca reer jabuuti iminka marxaladaha ay ku sugan yihiin dhanka siyaasadda waa sidee
wallahi aada iyo aad ba loo loo xiiseeyaa siyaasadii jabuuti edmonton waxaa laga furay commiteda sutland waxa la dhaha amba gargaarka u s n toronto waa laga furay ottawana way ka jirtay marka sidaasaa loo wada shaqaynaya dadkuna aad bay iskugu xidhan yihiin xaflad weyn oo bisha shan iyo tobankeega lagu kulmi doono sandal hill na waa la iskugu imanayaa oo la doonayo in lagu xuso sanad guurihii kasoo wareegay labayo labaatankii bishii february dhacdadii ka dhacday jabuuti in la xaday boodadkii dadka amba amba la odhan karo sanad baa kasoo wareegtay raggii sharafta lahaa ee culimmadii oo xidhan marka waxaanu samaynaynaa xasuusin dadka aan tusayno maalintii february wixii dhacay waa si wanaagsan xuseen mar haddii siyaasadda jabuuti aanu ka hadlayno waxaa jiray dadaalo wadeen xukuumadda jamhuuriyadda jabuuti iyo mucaaradka u s n oo markaa la doonayay bal in xal laga gaaro siyaasadda murugsan ee dalka jamhuuriyadda jabuuti iminkana waxaa nagu maqaalaha in wadahadaladii ay dib mar kale u bilaabanayaan dhowaan maxaad xoogood naga siin karaysaa arrinka
wallahi sidaad ogtihiinba wadahadaladii dib bay u furmeen wadahadaladii horena way ka duwanyihin maanta madaxweynihii ayaa gacanta ku qabtay arinta ismaaciil cumar gelle sabtidii bishii hore wiigii hore sabtidii waxaa wuxuu la kulmay nin mas-uula oo la yidhaahdo aadan cabdu oo madaxweyne ku-xigeenka baarlamanka u s n amba baarlamanka jabuuti waxa weeye in ninkaasi uu la kulmay uu arrimo badan hordhigay uu madaxweynena qaatay in laysku soo dhowaanayo oo laga wada shaqaynayo si looga bixi lahaa dhibaatadan siyaasadeed ee magaalada ku jirta waa si wanaagsan wadahadaladu dhowr joore hore ayay bilowdeen haddana hakadyo ayaa jiray iminka kulankan u s n iyo madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti iyo dalabkan madaxtooyada ka yimid ee in wadahadalada dib loo furo ah maxaa yidi diila ama muxuu uga doonaanayaa kulamadii hore hore u dhacay
wallahi horta marka ugu horeysa waa in la ogaado had iyo goor u esan baa diyaar u ah wadahadalka iyagaana weydiista wadahadalka iyagaana doonaya wadahadalka laakiin maanta waxay ka duwantay inuu madaxweynihii isagii oo ah madaxweynihii wadanka inuu gacanta ku qabto wadahadaladii maanta waxa loo maleeyaa inuu wax kasoo bixi doonaan maadaama ay tahay u esan iyo madaxweynihii jamhuuriyadda jabuuti mar haddii madaxweynuhu uu xuseen cabdiraxmaan jaamaca dhoole ergeyga u s n u fadhiya dalka canada mar haddii madaxweynihii jamhuuriyadda jabuuti uu haatan isagu soo farageliyey wadahadalada islamarkaana uu isagu dalbanayo in u s n iyo xukuumadda jabuuti ay wadahadlaan maxaa dalabaadkiinii hore aad ka bedelaysaan amase maxaad la hortegaysaan madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti doorkan wallahi wax badan oo laga bedelayaana ma jirto waxa weye horta marka ugu horeysa waxa ugu muhiimsan in la soo daayo culimmadii in lagu celiyo shaqada dadkii laga celiyo shaqadooda sida maayarkii iyo dowladda hoose in dadkii shaqaalaha hoose ee usan oo shaqooyinka laga helay lagu celiyo in la joojiyo dhibaatada lagu hayo militantka amba dadka u dhowdhow usan in mudaharaad iyo dimuqraadnimada la furfuro wadanka taasaa noogu muhiimsan taana waxaanu rajeynaynaa inuu fahmo madaxweynuhu uu garto inay dan u tahay dadweynaha reer jibuuti ayna dan u tahay wadanka in dimuqraadnimada lagu soo dabaaqo waa si wanaagsan xeeldeerayaasha siyaasadda jabuuti indhaha gaarkaa ku hayay wadahadalladan u dhexeeyay mucaaradka iyo maxaafidka jabuuti waxa ay lahaayeen in haddii wadahadalladu ay sidan usii dheeraadaan kolba ay joogsadaan oo lagu kala kaco la isugu soo noqdo in ay waxyeela kasoo gaari karayso midnimada ama isku duubnida mucaaradka jabuuti ma jiraan waxyaaba aad markaa la oran karaya iminka mucaaradku ay ku kala qeybsan yihiin ama furfurnaan baa muuqata ma ma qiraysaan arrinkaa isaga maya wax la oran karo macarid baa kala jajabay ma jiraan macaradku waa mid weeye annagu waxaanu doonaynaa in wadanka dimuqraadnimo lagu soo dabaaqo ninna dan gaaro uma socdo haddaana u s waxaan leenahay ummadda danteeda ma socona wixii ummadda noo dhiibatay unbaan annaku doonaynaa inaan ku maamulno wadanka
waa si wanaagsan aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay waxa uu ahaa dhegeystayaal ergeyga gaarka ah ee dalkan kanada u fadhiya dalladda mucaaradka jabuuti ee toddobada xisbi ay ku bahoobeen ee loo yaqaano u s n oo dhowaan la filayo in dib ay wadahadallo ula furaan xukuumadda jamhuuriyadda jabuuti oo uu doorkana weliba wadahadallada soo farageliyay sida aad xuseen cabdiraxmaan hadalkiisa ka maqlayseen madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar geelle dhegeystayaal intaanu hawada dib ugu kulmi doono waa cabdulqaadir xuseen guuleed oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo